haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeysta waxaa inoo haya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan dhowaan waxaa duufaan xooggan oo wadata robab mihigaana ay ku dhufatay deegaanno xeebeedka waqooyi bari soomaaliya iyo dhulka nugaasha ah ee garawe ee puntland maamul goboleedka puntland ayaa ilaa iyo hadda xaqiijiyey inan ka badan boqol iyo afartan qof ay ku dhinteen duufaantaasi puntland puntland waxay sheegtay in tirada dhimashada ay intaasi ka badan karto sida ay sheegtay puntland duufaantu waxay saamaysay in ka badan saddex boqol oo kun oo qof oo badankood ku nool xeebaha bari ee badweynta indiya dhinaca kale dhibaato ka dhalatay fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle oo bilihii u dambeeyey soo jiitamaysay ayaa haatan lagu baraarugayaa inay gaartay heer musiibo ah oo nolosha dad badanna ay saamaysay haddaba musiibooyinka fatahaadaha iyo duufaantii ugu dambaysay ee puntland ku dhufatay ayaannu ku eegaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha barnaamijka waxaa marti ku ah guddoomiyihii hore ee hay-adda maaraynta musiibooyinka qaran ee soomaaliya cabdulaahi maxamed sharwac oo ka soo shaqeeyey gurmadyo loo sameeyey fatahaado iyo dadkii ay saamaysay abaartii ugu dambaysay ee ku dhufatay geeska afrika cabdulaahi waxa uu sidoo kale xubin firfircoon ka yahay ururada bulshada rayidka ah ee soomaaliyeed inta uu barnaamijka socdo waxaa su'aalo ku weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan jooga cabdulaahi marka hore kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waan kuu dhowahay waa mahadsan tahay adiga iyo intan umaqlayda iyo madaxda laanta soomaaliga ee v o edaba cabdulaahi ma cusba in musiibo ay ka dhacda soomaaliya oo ama duufaan ay timaado ama robab ay da-aan ama daadad fara badan iyadoo wejiyo badan leh bay soomaaliya soo martay labaatankii sano oo dowladla-aanta ay ka jirtay iyo ka horba markaan ka hadalno musiibooyinka noocan oo kale dhaca bal marka hore sawir ka bixi baaxadda ay leegyihiin iyo dhibaatada ay geystaan bulshada u geystaan beeraleyda u geystaan dadka tuulada tuulooyinka degan u geystaan bal cidda aan fahamsanayn isleh soomaaliya musiibooyinka ka dhacaas waa noocee bal sharaxaad kooban haddaad uga bixin lahayd waa ficnaan lahayd marka hore waad mahadsan tahay masiibooyinku horta waa un labaa loo qaybiyaa intooda badan mid waxa waaye midda rabbaaniga ah oo kulli waa rabbaaniya laakiin midda muxuu ahay dadku ay sababaan oo colaada ah iyo kuwa kale oo aan colaada iyo aan ku xirayn laakiin ku xiran sida dabaylaha oo kaleeto roobka abaaraha muxuu ahay dabka kaca muxuu ahay oo hanti badan iyo dad badan waxyeeleeya marka wixii markaasi dadka aan caadi u ahayn ee katan weyn dhibaato fara badanna geysanaya una baahan yacni gurmad badan oo iskaashi ku fadhiya ayaan ayay noqonaysaa muxuu ahay masiibada hadda waxaa loola jeedaa laakiin soomaaliya markaad u fiiridid abaarta way soo noqnoqotaa afar sano ka bacdi shan lix sano ka bacdi way soo noqnoqotaa fatahaaduna waa sidoo kale iyaduna way soo noqnoqotaa waxaa kaloo jira hantida gubashadeeda haddaad u fiirsato yacni gobolada kala duwan waxaad arkaydaa sanadkiiba meel ay gubanaydo oo hanti badan oo soomaalidu ay leedahay ay ku dayacmaydo marka waxaasoo dhan waxa weeyaan ka hortagoodiina looma tabaabushaysan oo hay-adihii ka shaqayn lahaa iyo muxuu ah mataqaanaa xarumihii waxaa sii ogaan lahaa kuwii ka ka jawaabi lahaa waxaasoo dhan inooma diyaarsana waxaad moodaa soomaalidu waayahan dambe sidii dawladda u duntay inaanu ahayn af iyo gacan qof haweena oo aan isnaqaana iga soo wacday puntland marka waxay u tiri dee hal diyaarad oo helicoptera ayaa ayaa la hayaa federaalku dee diyaaradaha noo soo diro helicoptera ah marka kala war la-aan badanna way jirtaa haddaad dhinacan kale u fiiriso federaalku ma helicopter ma wahaba waxaad arkaydaa oo kale muxuu arrintan oo shabeellaha dhexe weliba gaar ahaan jawhar iyo agagaarkiisa fatahaadani waxaan umalaynayaa si ugu baaxad weyneyd waayo intaan anigu xasuusto dhowr jeeraa fatahaadi dhacday laakiin markasta wadadu waa layska mari jiray baabuurta waaweynna way mari jirta hadda baabuur waaweyn waa laga quustay waxaa lagu marayaa doomo yaryar oo macmila oo laisku xirxiray hadeer ayaa ayaa lagu maraya arrintani wax taasoo jirta dhinaca muxuu ahay jawhar haddana colaad baa dhacday waa hagaag waan usoo noqonaynaa cabdulaahi barnaamijkanta ka hartay iyo sharaxaadda waxaan rabaa mid kamid a dhegaystayaasheenna oo qadka ku jirana soo geliyo dhegaysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo hadlayso walaala magacaygu waa cabdiqaadir ducaalo xersi waxaan kaala soo hadlayaa magaalada xaawud oo ah gobolka guduud cabdiqaadir kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha walla ugu horeyntii waxaan ka dacseedeynayaa masiibooyinkan ka dhacaya shabeelooyinka iyo puntland waxaan leeyahay dadkii wax ku dhintay allah u naxariisto dadkii kaleetana allaha ku boogadhayo waxaan weydiinayaa khabiirka fatahaaddan weligu waa wax soo noqnoqday wax caqabadaan looga badbaadi karo looga hortegi kara ma jiraan shirwac waad maqlaysaa ha waa laga hortegi karayaa oo laba siyaaboodba waxay la tahay waa looga hortegi karaa mar waxa weeyaan in lala socdo webiga biyaha ku ku imanaya ama ay ka yimaadaan meesha meelaha uu ka bilowdo etoobiya roobab xoogloo ka da-ay ama soomaaliya xoogag ka da-ay roobab ka da-ay ha noqotee waa lala socon karaa waxaa kaloo wax laga qaban karaa waxa weeyaan meelaha nugul ee la og yahay inuu had walbaba ka fataho in in la sameeyo mekanism biyahaasi lagu kala dhimo ama ha noqoto eh, muxuu ahaay meelo harooyin oo biyaha lagu fataho lagu shubo ha noqoto ama ha noqoto dhulka oo laga duwo oo dhulka maaragtay jidadka iyo beeraha iyo adoobeyta aan dadka looga gurman karin oo laga leeday marka wa- waa laga gaashaaman karaa waxa waaye laakiin ciddii ka gaashaaman lahayd ayaan ayaan hadda jirin waxa- waxaan u baahannahay in dhaqso loo abuuro ciddii ka gaashaaman lahayd oo hawshaas qaban lahayd cabdulaahi dowladda soomaaliya waxay sheegtay in lacag hal milyan gaaraysa ay ku yabooheyso ama ay ugu deeqayso eh, dhibaatooyinka ka dhacay puntland eh, shabeellaha dhaxana konton kun oo doolar bay ugu deeqday marka laisbarbar dhigo labada baaxadood iyo waxyaabaha dhacay marka laisbarbar dhigo iyo kaalinta dowladda ay qaadanaysahay dad badan baa dhaliil qaba oo oo waxay leeyihiin dowladdii durbadiiba jawaabaha ay bixisay ma ahayn kuwo ku filan in dadka masiibooyinku ay saameeyeen eh, wax loo qabto oo si siman wax loogu qabto eedi mar warwejirayda arrintan hadda aada sheegtay ah, halka bilyan iyo kontonka kun haddee anugu ma garanayo dawladdu siday wax u haysato laakiin isuma miisaanna oo waa la arkayaa midda kalena way kala horeeyeen oo arrintan shabeello waxa weeyaan waa laba bilood iyo ku dhawaad ayay jirtaa Eh, arrintan kaleetana si kediisa waa tii hadda u dhacday marka labadaba yacni in loo gurmado ayaa waajib ah Eh, qofka waxaye ayayna badanaa ku xiran tahay waxa uu bixinayo iyo goorta uu bixinayo iyo meesha uu ku bixinayo marka anu ma garan karayo dawladda iyada habboon in la weydiiyo laakiin wa waxa weeyaan isuma dhigma haddii si loo fiiriyo waa waa hagaag Eh, waa kusoo noqon doonaa Een, waxaan rabaa dhegeysto kale oo qadka ku jira puntland inaan soo geliyo dhegeysta magacaaga ku bilaawi halka aad nagala soo xiriirtay magacaygu waa maxamed cabdi waxaan kasoo hadlayaa garowe waxaan jeclaan lahaa inaan laba fikrood ka dhiibto iyo hal su-aal laba fikrood aan raba inaan ka dhiibto ko midda koowaad waxa weeye in la tiro koob loo helo rasmi ah oo ku dhisan daraasad iyo maxaan ku dhahaa cilmi baaris taas oo la tiro koobayo wixii naf iyo maxaan ku dhahaa nimooda meesha khasaarada ay geysteen dabeelahaas iyo midda labaad oo ah in barnaamij dibadejin ah loo sameeyo dadkii xoo- xoolaha iyo agabyada kale ee, ay dufaanka ku waayay iyo midda saddexaad oo ah in la isku duwo deeqaha kala duwan ee ka ka- ee ka kala imaanaya ee, dowladda federaalka ah ee ururada iga sida jabuuti iyo etoobiya u n ka international community-ga iyo gaar ahaan midday bixinayaan arrimaha eh, midday bixinayaan eh, dadka reer puntland ee ee waddanka gudihiisa ku nool Eh, su-aashaada u gudub su-aashii haddaan gudbo waxaan jeclaan lahaa eh, inaan khabiirka weydiiyo sidee loogu eh, looga hortegi karaa haddii duufaan midaan eh, eh, la mid ah eh, la sheego mar labaad oo- oo ay sheegaan eh, nimanka saa maxaan ku dhaha culamada eh, sayniska ee saadaasha eh, maxaase loo baahan yahay in la sameeyo Eh, cabdulaahi shirwac wuu ku maqlayaa ha horta waxa weeyaan dufaantu waa ka gaashaamashadeydu waxa weeyaan ma ma fududa waa xawlig fara badanna way ku socotaa waktiga la ogaanayo inay kusoo socotaana waxaa laga yaabaa inuu inuu aad u gaaban yahay laakiin waxyaabaha la samayn karaa waxa waaye horta dhismooyinka magaalada ku dhaca inaan ka fekerno waa inaan ka fekerno midda kale waxaa waxaan u baahannahay mar kasta oo la sheego inaan imkaaniyaadka iyaga wax lagu badbaadin karo ama gaadiid loo diro dadka laga saaro muxuu ah mataqaana magaalooyinka banaanada la dejiyo ayaa ayaa ayaa loo baahan waxyaabaha la samayn karaa waxa waaye dadka in la qashiyo ama dadka in la in lagala rogo magaalada oo meel la isleeyahay halkani waxa waaye way ku badbaadayaan in la geeyo oo markaasi teendooyin looga dhiso oo si ku meel gaara ay u joogaan ayaa ayaa ayaa ugu ugugaan u malaynaya midda kalena waa midaad sheegtay dadka marka dhibaata ku dhacdo in la dejiyo oo meeshii ay dhibaatadu ku dhacday haddana aan lagula dejin inkastoo dadka bini aadamku ay jecel yihiin meeshii ay u barteen oo hoyga u ahayd oo muxuu ah muddo dheer ay ku noolaayeen ay mar walbaba ka jecel yihiin meel cusub oo aan aysan dareemeynin inay sidii hore ugu ugu niyadsan yihiin ama ay ugu raaxaysanayaan aysan dareemeynin laakiin waxa weeyaan waa in qorshooyin la helo ee adigii haddii dhibaata timaado wax qaban lahaana waa in lasii diyaariyo ka hortaga ayay marka dambe kamid noqon kartaa in la diyaariyo ee adag gurman kara oo dadka marka dhibaata ku dhacdo sama ka bixin kara hadhoweytana dejin kara in in la sameeyo oo qorshaha dawladda ay ku jirto miisaaniyad dhibaatada looga hortegayo miisaaniyad dhibaatadu markay dhacdo looga jawaabayo labadaasiba inay ku jiraan qorshaha maamul kasta iyo dawlad kasta oo soomaaliyeed oo dhalata ah, iyo midda jirtaba in loo baahan yahay oo aysan noqonin maalinta wax dhacaan cirka in la fiiriyo gurmadkan kale ee caalamka iyo midkan dadka soomaalidu waxay noqonayaan dhamaystir bay noqonayaan laakiin waa in dawladaha iyo maamulada ay u yaalaan waxau ahaye dhaqaale ay waxyaabahaas uga hortagaan ugana jawaabaan haatanna waxaan u baaqayaa dhegeysto kale oo qadka taleefonka ku jira dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso walaal horta marka u hore waa mahadsan tahay weriye maxamed colaad xasan walaal marka hore haddaan magacayga kuu sheego waxaa la yidhaahdaa cadde waxaan ku noolahay dalka maraykanka united states of america fikirkaaga arrintan ku saabsan duufaanta ee puntland ku dhufatay iyo khasaaraha ay geysataa looga hadlayaa barnaamijka bal haddaad fikir qabto haye fikirkeyga waxa weeye waxaan la yaabanahay haddii waxaan run ay yihiin in duufaan ku dhacday dawladda ayaa xaq u leh inay guddi u dirto iclaamiso wixi jira lasoo ogaado haddana ha ii imaan buu leeyahay anagu saan ka aaminsanahay anigu waa sidaas walal philibiin arrintan way ka dhacday waa la caawiyey maxaad u leedihiin dawladda nooma imaan karto soo ma ogidin dawladda in dalka ay mas-uul ka tahay dawladda federaalka ah A- aad baad u mahadsan tahay diiriya cadde Een, dabcan su-aashaasi jawaabteeda waxaa iska lahaa mas-uuliyiinta puntland dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in barnaamijkan aan ku casuunay oo n- uu naga aqbalay wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee puntland maxamuud ceydi dirir oo daqiiqadihii ugu dambeeyey uun ka cudur daartay inuu barnaamijka nagala qayb galo sidaa daraaddeed dhegeystayaal waxaan mar kale idin xusuusinayaa in su-aalaha tooska ah ee puntland ku socdaa aadan fursad u heli doonin in si toosa lagaaga jawaabo maadaama mas-uuliyiinta puntland aanay barnaamijka ka qaybgalaynin laakiin aragtidaada ku aadan duufaantii dhacday iyo fatahaadaha gobolka shabeellaha dhexe wadu madax bannaan tahay waa hagaag waa hagaag aad baad u mahadsan tahay dhegeysto kale ayaa qadka ku jira oo aan raba inaan soo geliyo dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso aa waa maxamuud daahir faarax qooley waxaan idinkala soo xiriirayaa magaalada muqdisho kasoo shaqeeyey arrimaha humanitarianka wasaaradda arrimaha gudaha u qaabilsanaa muddo badan waan idin salaamayaa v o-da iyo shaqaalaheeda iyo shirwac waa ku mahadsan tahay eh, ka qaybgalkaaga barnaamijka iyo wicitaankaaga waxaan rabnaa bal barnaamijka waxaan uga hadlaynaa masiibooyinkan ku dhuftay soomaaliya ama daadadkan ka dhacay shabeellaha dhexe hadday noqon lahaayeen ama duufaantii puntland ee dhoweyd marka aragtidaada iyo fikir haddaad qabto marka hore kadibna su-aal baad weydiin kartaa sharwac oo barnaamijka marti ku ah waa mahadsan tahay ma garanaysaa aadaan idinkaga mahad celinaya horta aniga haddaan aragtidaa ka hadlo waan dhegaysanayey laba masiibo weeye labadaas masiibo mid saddex bilooday jirtay agost shan iyo tobankeedii ayay fatahadda webiga shabeelle ay dhacday oo ay deegaankaas harareysay oo aad ma garanaysaa deegaankii ilaa toddobaatan iyo kow kun oo qof dad gaaraya ama toddobaatan iyo shan kun dad gaaraya ayaa la dhihi karaa waa kusoo barakaceen oo magaalada jowhar ay kusoo biireen magaalada jowhar ma garanaysaa baabuurtii caadiga ahayd way mari weysay oo caadiga ahayd oo aan four wheel dareefarka ahayn halaal dhifaha taga musiibadan kale oo puntland ka dhacdana waa musiibo rabaaniya marka aan u eego sida dawladdu uga jawaabtay oo ay ma garanaysaa tii jowharna uga jawaabtay midii ma garanaysaa puntlandna uga jawaabtay waxaa la dhihi karaa ma ma ahan barnaamij gargaar mana ahan barnaamij dawladnimo laakiin waxaa la dhihi karaa waa barnaamij siyaasadeed waana qeexayaa dawladdu waxay intay u fadhiistay gobolka jowhar musiibada ku dhacday ayay waxay ku baaqday konton kun oo dollar golaha wasiiradu ayay ku deeqeen puntlandna waxay dhaheen musiibadii ka dhacday hal milyan oo dollar ayaan ugu deeqaynaa waxaasoo dhan waxaa la dhihi karaa waa political arrimo siyaasadeed oo la isku xiray oo arrinta puntland la dareema ay dareemayaan da kuwa ku baaqay xataa madaxtooyada sagaashan kilomitr u jirtaa jowhar inay yidhaahdaan puntland sagaashan waxaan ugu deeqnaa hal milyan waa barnaamij ma garanaysaa lagu soo jiidanayo siyaasiyiinta puntland oo waa arrin siyaasadeed ayaan anigu u arkaa arrin humanitarian uma arko bilood jowhar ayaa ma garanaysaa musiiba ku dhacday musiibadii ku dhacday madaxweynuhu diyaaradda helicopter uu ku tegay inta dhulka mari waayey xabad kenina ma geynin marakaneecana ma geynin maanta haddii la yidhaahdo doorasho one man wafooda la samaynayaana waa meeshii doorashada uu ka soo geli lahaa in puntland la siinayo xaqiiq xataa ma ahan marka reality role la rabo waa waa gartay Eh, haddaad eh, su-aal qabto aad weydiinayso sharwac Ah, fikirkaaga aad baan u garanay wasiir wa- waxaan weydiinayaa maxaa sababa oo intaas loo samaylayahay oo saddex bilood ay dad magaranaysaa geeda u saaran yihiin ilmahoodii habeenkii ay geed geed korkii saaran ayagoo masas iyo abeese kala dhuumanayo aad baad umahadsan tahay qowley eh, shirwacna wuu ku maqlayaa waa qoley waa aada u mahadsan yahay eh, dadaalkiisana aada uu ku mahadsan yahay iyo afkaartiisaba wa waxaan u malaynayaa jawaabtu waxay noqon kartaa waxa weeyaan soomaalidana dhegaysanayda iyo aniga iyo adigaba laga bilaabe inaanu gurmano oo aynu muxuu aha mataqaanaa eh, ilmaha geedka saaran bal sidii loo badbaadin lahaa eh, yaxaaska iyo mas- muxuu ahay xayawaanka kale ee habar dugaaga ah ee markuu waxuu cuno waayo dadka kusoo jeesanaya sidii looga badbaadin lahaa inaynu inaynu samay inaynu inaynu ku dadaalno loo qaylo dhaamiyo magaalada muqdisho kolley dadaal baa ka socda Eh, labada dhinacba ku wajahan eh, dhinaca puntland iyo dhinaca muxuu ahay shabeellaha dhexeba ku ku wana ku ku wajahan waan kula qabaa in eh, arrinta shabeellaha dhexe la dayacay oo oo mudnaantii ay lahayd inaan la siinin horena aan looga gaashaaman jawaabtiina ay ilaa hadda aysan isku dubaridnayn marka dadkana dhegaysanaya meel kasta ay joogaanba inaynu ka codsano in ay gurmad xoog leh eh, muxuu ahay loo fidiyo labada dhinacba La- waayo dad soomaaliyeed ayaa dhibaato haysata sida hadda qooley uu sheegayay Eh, xaggana dee dabcan waxaa laga yaabaa inay buura saaran yihiin biyo laani inay haydo xaggan webi iyo muxuu ahaa mataqaana yaxaas iyo walaabe iyo sas iyo intaba waa weeyaan way way haystaan jidkiina wuu xirmay jidkan kaliya maahan waxa kala xiran hataa magaalada iyo hareeraheeda magaalada wax soo galahay way way way yar yihiin dhegeysto kalaa qadka ku jira aan soo gelinaya dhegeysto ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso Een, hadalhaynta hay-adaha adduunka ee gargaarka fidiya markaad fiirisay arrimaha soomaaliya iyo duufaantii ugu dambeysay waxaad moodaa inaanan wax badan laga soo qaadayn oo yaryar oo telefishinada laga sii doonaya mooye inaanay hay-adaha wax badan ka hadlaynin ma in xog aan lahayn baa ugu wacan Eh, waxaad dareemaydaa hadda midaan midaan hooley uu ka hadlaya shabeellaha dhexe yani agoorta ilaa haddeer xogta soo baxayday xog ma ahayn maxooa mataqaana dadka caalamka soo jiidata waxay ahayd weligaan waa fatihi jiray xaafa tuulooyinna waa ku fatihi jiray si unbaa laga hadlayay yani xogta marka waa muhiim waaye midda kale oo muhiimka waxa waaye haddaad si u fiirido sawirada kasoo baxaya eh, muxuu ah mataqaanaa philippine iyo kuwa soomaaliya kasoo baxaya waxaad moodaa in kuwaasi naxdin badan yihiin inkastoo ay dhici karto in qalabka lagu qaaday iyo sida loo qaaday hudhooda loogu talagalay Eh, tirada waad waad xasuusataa waxaa la yidhi toban kun ayaa ku dhimatay Eh, dowladduna waxay yidhaahdeen laba kun ayaa ku dhimatay hadda saddex kun afar kun kusii dhawaad ayay maraysaa dhimashadu eh, dhinaca philippine marka yani gurmadka yani midda kaleo iyaduna meesha ku jirta waxa waaye danaha laga leeyahay waddankaas iyo sumcadda uu ku leeyahay muxuu ahaa caalamka ayaa iyaduna waxay noqonaysaa muxuu ahaa arrin muhiima waxaa kaloo muhiim ah dadka caalamka ka socda ee gurmadka degdega ah taga yani hadda waad arkayda caalamkii adii waaweynaayo dhan madaxdoodii ilaa iyo u n ka muxuu ahaa mataqaanaa hay-adaha samafalka dadkii ugu waaweynaa ayaa tegaya philippine meeshaana waxa weyan gurmadkii ugu horreeyay dowladaha deriska ayay ka timid iyadoo taas macno weyn kudheedu samaynaysa ayna ku mahadsan yihiin eh, labada dowladood oo soo gurmaday waayo taas kudheedaa waxay waxay marti gelinaydaa in caalamkuna uu uu yimaado marka waxay la tahay waxa weya informationkuna waa yar yahay muxuu ahaa mataqaana arrintu waa duufaantuna hadda ay cusub tahay waa waa waa gartay aad aad baad umahadsan tahay Eh, dhegeysto qadka ku jira ayaan soo gelinaya dhegeysto ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso magacaygu waa maxamed saciid yuusuf waxaan joogaa magaalada garowe marka ugu horeysa horta waxaan u taagsiinayaa dhammaan dadkii dhibaatadu kasoo gaartay roobabkii iyo dabaylihii swatay dhawaanahan ilaahayna waxaan uga baryayaa in wax ka badan oo khayr uga badan inuu ilaahay uga bedelo deegaamada ay dabayshaas ka dhacday roobabka wax ka socda howlo badan oo dadkaasi loogu gargaarayo waxaa moodaa in in isbarbaryaacaad u jira badan oo marka hore uu jiro waxaan jeclaan lahaa in ay wax kastoo loo geenayo dadkaasiba amaba loogu deeqayo ee dhinaca dowladda dhinaca wadaadadii dhinaca dadkii kale in si isu garabyaac u jiro in hal meel wixii la isugu geeyo sidii ay noqoto arrintu mid ay muuqata Een, tan labaad aan rabo inaan fikirkayga ka dhiibto waxay tahay een, dhibaato badan xoolo badan oo waktigoodu yaallo meelihii ay roobabku ka da-een ayaa jirta iyaguna waxaa laga yaabaa inay saameyn een, dhinaca caafimaadka ay yeeshaan oo iyadana loo baahaya in laga hortago een, khabiirka waxaan weydiin lahaa een, dabciyan marka dhibaatadan oo kala dhacdo oo ay mid aada u xoog weyn sida hadda u dhacday dad jira nin hadda oo kale caruurtiisi iyo islaantiisi ku waayay oo kale dadka xoolo dhaqatada dhibaatooyinka noocaas oo kale inta badan ku dhaca qaab noocee oo kale ayaa khabiir waxyaabahaas oo kale marka ay soo wajahan yihiin fiican in looga hortago aad baad u mahadsan tahay waxaad moodaa shirwac in su-aalahan ka hortaga uu soo noqnoqonayo bal bal faahfaahin dhegeystaha adoo jawaabaya waxaan u malaynayaa horey lagama agaasimi karo waxay noqonaysaa marka hore in xoogga la saaro in wax badan dadka ay gaaraan hay-adaha samafalka abaabulkooda isku dubaridkooda ama waxaan coordinationka la yidhaahdaana waxawaa ma fududa waayo cidliba waxay rabtaa inay meeshii wax geydo inay miidiyaha ka muuqato wixii inay degdeg ahaadaan marka arrinta oo muxuu ahaay dib u dejinta iyo dadkaasi noloshooda mustaqbalka ayaa aada loogu baahan yahay in in in la agaasimo tan gudheedu agaasim way u baahan tahay laakiin waxa weeyaan waa wakti degdega ayaa wixii la rabaa in la gaarsiiyo marka haddii maaldaxa lagu celiyo oo la yidhahdo alaisla sugo waxaa dhici karta in qof dhinto ama dad badani ay u dhintaan nafaqa darro iyo biyo la-aan iyo cunto la-aan marka waxaan dhihi lahaa ilaa xad waxa la sii daayo in meel walbaba wax la gaarsiiyo laakiin in abaabulkeeda iyo isku duburidkeedana laga fekerana waan la qabaa dhegaystaha arrintan oo muxuu ahay ah sidee looga hortegayaa sida looga hortegayaa waxay u baahan tahay in marka hore muxuu ahay maamulada iyo dawladaha jiraahi ay qorshahooda ku darsadaan in dhibaato ay imaan karto oo waxaan kontingensiga la yidhaahdo muxuu ahay miisaaniyadda ku jira qayb kamida loo dhigo ama qorshayaal badanba loo dhigo dad la tababaro qalab la keeno muxuu aha qalabkaasi meelaha muxuu aha wad wadanka sida ay deegaanku uu yahay loo qaybiyo oo meel walbaba in laga gurman karo lagu talagalo ayay noqon karaysaa waxaynaan hadda haynin laakiin aan ku qasbannahay inaynu u tabaabushaysanno ay oo badan ayaa loo baahan yahay aad baad u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa ka qaybgalka barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waad mahadsan tahay colaad aadaad u mahadsan
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay duufaantii dhowaan ku dhufatay puntland iyo daadadka ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe waxaa barnaamijka marti ku ahaa guddoomiyihii hore ee hay-adda maaraynta musiibooyinka qaran ee soomaaliya cabdulaahi maxamed shirwac inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a washington